cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo toddobaadkii hore laga afduubay bartamaha magaalada nairobi ayaa ay aada uga walaacsan yihiin xaalada brofesorka oo aan ilaa iyo haatan in muddo ku siman shan maalmood ah aanan wax war iyo wacaal ah laga haynin eherada brofesorka ayaa weli sii baadigoobaya halka uu ku sugan yahay mana jirto ilaa iyo haatan wax war ah oo afduubka aqoon-yahankaasi la xiriirsan oo dowladda kenya kasoo baxay warkan waxaa kasoo diray magaalada nairobi wariyaha v o eda khadar maxamuud xared
waxaa maalinkii shanaad aanan nolol iyo geeri aanan lagu haynin brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee kasoo jeeda dalka kenya kaasoo maalintii arbacada ah ee toddobaadkii hore laga afduubtay bartamaha magaalada nairobi lamana oga ilaa iyo hadda halka ay brofesorka ay ku haystaan kooxahaasi qoyska iyo ehelada aqoon-yahankan ayaana weli baadigoob xoogan ka wada magaalada nairobi oo ay ku doonayaan sidii ay ku heli lahaayeen halka afduubka loogu haysto iyo sababta loo afduubtay brofesorka cabdiwahaab cabdisamed ayaa ahaa aqoon-yahan falanqeeya waxaana ka qora arrimaha siyaasadda ee ka taagan geeska afrika gaar ahaana waxaa ka hor intii aanan afduubka loo geysanin uu aad uga hadlayay xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan soomaaliya iyo ethoobiya cabdicasiis sheekh cabdisamed oo ay walaalo yihiin brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka mid ah dadka baadigoobka ka qayb qaadanaya ayaa ka warramaya ilaa iyo hadda waxa ay ka og yihiin falkan afduubka ah war iyo wacaal waxa ay ka hayaan xaaladda brofesor cabdiwahaab cabdisamed walaal horta hadda ninka anaga meel u jooga meelka hadda anaga ma garanayna oo meel lageeyey ma naqaano hadda anaga waan raadinaynaa wax hadda war saxa noo keena oo meesha soo jooga ama halkaasa ku xiriyan dhahay malaha marka dowladda markaan u sheegnayna informationka waan gudbina dowladda waxay leedahay anaga waan raadinaynaa anaga war enkeyna anaga ayaan maaragtay shaqadaan ku jirnaa ciidanka isku sugo marka anagana waan sugaynaa inaan ka hor dhacno ma rabna yacnaa baaritaanka dowladda kama hor dhacayna waan sugaynaa micteeda kale maxkamadihii ayagana waa harayna looyro badanaan qabsana marka maxkamad hadda waa diyaar waa hadda ka dambeeyay waan aadayaa dowladda kenya waa inay sheegto ninka meesha u joogo iyo halka ku sugan yahay macnaha hadduu qof kala ogaado meesha uu jooga meesha ku sugan yahay taas wax weyn waaye taas anaga faa'ido weyn inoo tahay ayagan baa kawar sugayna hadda ciddana wallahi billahi faamilka aad ayay u rafaadsan yihiin macnaha dadka murugsa aada hayse meelo kasta nagala soo wacaya telefoonaa nagala wareeri macnaha dadka dhan meel kastoo maanta kenya la joogo dhanba waa nala soo wacaya marka qof kasta wax sheega lagu leeyahy maxaa aragteen maxaa haysiin wax hadda geeri oo na soo gaarin ma laha laakiin waa rajayna weli oo nool yahay oo nolol ku dambeeya aan rajaynayna insha allah aqoon-yahankan soomaaliyeed ee lala yahay ayaa sidoo kale ka shaqaynayay arrimaha cilmi baarista iyo falanqaynta xaaladaha markaasi ka taagan geeska afrika taasoo ay qoyskiisu aaminsan yihiin inay jiraan dad dhibsaday arrimahaasi wallahi hadda shaqa asaga shaksiyan shaqadiisa ma ahane shaqa hadda oo dad kale oo dhibaato u keeni karta u hay ma laha waxau samayn jiray rasaaj oo east africana marka dadka qolii siyaasiyiinta ah inay ka dhex arkaan laga yaaba wax ayaga dhibaato ku ah ama isaga ayaga lidda ku ah inay ka dhex arkaan oo isaasna loo xiro oo siyaasad ahaan loo xirna way dhici kartaa laakiin shaqo oo shaqo qof kale dhibaato ku ah kama shaqayn jirin laakiin shaqsi asaga tiisa oo shaqsiyan uu ka shaqaysan jirin ma jiro ilaa iyo hadda wax war ah oo dowladda kenya ay ka soo saartay afduubka loo geystay brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed hase yeeshee sida ay baahisay warbaahinta gudaha hay-adda dembibaarista kenya ayaa dhankeeda ka bilowday baadigoobka loogu jiro sidii lagu soo heli lahaa halka lagu haysto brofesor cabdiwahaab cabdisamed falkan afduubka ah ee loo geystay brofesor cabdiwahaab cabdisamed ayaa aad looga hadalhaya dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi bulshada soomaalida ayaana baraha bulshada ka bilowday baaqiyo ay u jeedinayaan dowladda kenya oo ku aadan in xorriyadda brofesorka loo soo celiyo iyo sidoo kale ducooyin ay u dirayaan brofesorka inuu alle ka soo badbaadiyo kooxihii afduubka u geystay sannadihii ugu dambeeyey dalka kenya waxaa aad ugu soo kordhayay falalka la xiriira afduubka gaar ahaana deegaanada soomaalida oo ay jiraan dad badan oo inta la afduubtay aanan ilaa iyo hadda nolol iyo geeri lagu haynin bishii mey ee sanadkan ayay ahayd markii bashiir maxamuud oo ahaa ganacsada soomaali maraykan ah oo laga afduubtay magaalada nairobi meydkiisa laga helay duleedka magaalada nairobi khadar maxamuud xareed v o a nairobi